gabdho soomaaliyeed oo muxsiniin ee ka dhaqan dalka banaansheeye wayba maqandhisana hooyo haysata owlaad agoone oo ku nool degmada eelwaaq ee gobolka gadataaseyti horeen edsity inland dhisaming dhisme minateedunya waybah iyo markaaseyti inkadarena qalabeen wayni umahadnagana dhammaan dadkii garabsi inland dhisa ming iyo wada deganye iyo owlaadiye qaar ku mid ee odayaalka dhaqankii oo culimmada degmada eelwaaqyo waybayo sheegeen inio ka faraxsiyin inio aragan owlaadi agoontahayti iyo aadiyo u helen minyow ku galan dhaxanta iyo roobka dadka muxsiniinta oo wanaagsan oo guryahan wanaagsan oo sharafta la u dhisay oo australia gabdhe joogo weeyaa laigu yiri anu ma arkin laakiin hadda aragtideedi waxaaba xaqiijinhaya gurihii baaba dhisanbo haddaan hadda ma arkin dhihi lahaa waxaanba arkahaya camalkii iyo dadkii gaarsiiye oo walaalka ahaa oo arinta u gudbiyey oo yidhi walaalaa jira meeshaan dhibaato haysasato agoone ilaahay subxana wa tacala waxaan u weydiinaynaa in uu barakeeyo adduunkooda iyo aakhiroodaba dadkii gudbiyey ajirkooday leeyihiin kuwii soo dhiibay ajirkooda lagama naaqusinhayo ilahay subxana wataala kama naaqusinhayo wuu u tabanlaabahaya kuwaana ajirkooday leeyihiin kuwaana ajirkoodu ilahay siin kuwaana ilahay u siin lagama lagama naaqusinhayo saas la ajligeed waxaan codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ah oo wanaagsan oo nin kastaba ilaahay wuxuu gacantiisa geliyeybo dadkan agoonta e arintan arrin wanaagsan weeyo waa arrin fiican waa arrin islaamka muslimiinta inay isgarab qabtaan oo iswanaajiyaan oo si kasta oo wanaagsan wax loo qabto ay ku fiican tahay weeyo arrintan fiican ay noo bilaabeen inay inta kaloo daawatana ay ku daydaan dad badan oo masaakiinah magaalada joogo ceel waaqa hadda oo aad gurigan ka dhisteen oo agoonta aad u dhisteen dad fara badan oo dhibaataysan baa jooga daafaha ku nool ama agoon ah ama masaakiin ah cid kasta oo marka kaliibkaas inta daawata fiirisa insha allahu waxaan leenahay ajirkeeda waad helaysaane insha allahu sadaqaysta wixii aad sadaqaysan kartaan wuxuu ilahay idinku ogyahay intaasaan ku dilaya magaceygana waa suldaan kofi annaga oo maaragtay agoontaas dadka muxsiniinta ah oo khayrka jecel walaalaha reer australia ay soo tacaawumeen gurigooda soo booqanay maanta isugu nimid caruurta ehelkaan u nahay oo maxaan ku raha dariskana noo ah xaaladoodan aan ognahay meesha ay ku sugnayd iyo maxaan ku raha hadda sidii mataqaana loo wanaajiyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaalaa ha idin wanaajiyo guryihiina allah wanaajiyo kuwa adduun iyo kuwa aakharaba khayr allaha siiyo ninka maanta cabdifatax annaga oo tabaruco tabar ahaana magaalada ku jirno ayuu arrinkan asaga ah dadkii baraarujiyey oo ilaahbaa uun sababtooda iska leh in maanta loo dhiso guryahan sababtoo ah ka mid ahaa waana u mahad celinaynaa cid walbo oo guryahan dhistay deegaankaana farxad gaaray noo tahay kolleyba sidii guryaha u muuqdaan ilaahay maalinta qiyaam ha idiin muujiyo annaga waxay noo tahay annagood guryo nooga dhisteen la mid tahay maanta dad agoontaan u dhisteen waa dad oo daris ah waa dad walaalo ah waa dad aqribo ah waa dad agoon ah deegaankaana aada looga yaqaano qoladii baxsatayna waxaan idin leenahay baahiyo ka badanna way jiraan waxaan inga codsanaya aniga oon codsi gaar inga codsanaya in reerka shaqo abuur aad u suubisaan dhanka kale samafale cabdi